haddii aan ka warramo kulankii shalay aanu la yeelanay hogaamiyaha xisbiga o d m ama ra-iisul wasaarihii hore raila odinga wuxuu ahaa kulan in muddo awaa laga soo shaqeynayay oo oo la socono lana weydiiyey aniguna aanu ku talagalnay inaan la kulanno dhammaanna wuxuu ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee guud bay ahayd aniguna ka qayb baanu ahayn marka kulan fiican oo dee wuxuu ahaa la iswaraysi kadib waxaanu cabashooyin baanu u gudbinay iswaraysi guud ee wadanka arrimihiisa ka sokowa anaga cabasha guud baanu u gudbinay cabashooyinkaasoo kuwo ku saabsan canshuuraha u badnaadaan hay-adaha canshuuraha oo canshuuro waaweyn kusoo rogay ama canshuurooyin khaasa alaabya qaarkood kusoo rogay u badnaadaan kabaha iyo iyo canshuurta guudba iyo madharka kontaynarada badanaa saa ogsoon tahayba ganacsiga alaabta dakhliga wadanka soo gala dadka ugu badana keena waa dad soomaali ah dadkaasna marka caqabadooyin badan ay la kulmayeen oo hadda khaas iyaga aanu aragnay in u tahay inkastoo hataa dad kalena ay sheeganeen laakiin anagu waxay nala gudbanaa u gudbinay arrimahaasna si fiican buu u dhageystay waxqabadkoodana inuu la gudbin doono de hay-adaha khuseyso iyo xeerka guud ee ee wadanka ha ahaato hataa madaxtooyada ama ama ama madaxweynaha ha ahaato arrimahaas inuu la geli doono meelaha munaasab ku tahay uu wax kaa qaban karo inuu nagala qabanayo ayuu noo ballan qaaday waxaa kaluu ka sheekeeyey yani cilaaqaadka isaga yani dadka dad dadka muslimka ama soomaalida inuu cilaaqaad badan la leeyahay oo soo jireen uu ahaa oo ilaa yaraantiisii ay isla soo koreen dad soomaali ahoo oo xataa dhinacaas deganaa xilligaas de waa nin siyaasi oo wadanka wuxuu noogu sheekeeyey xornimada ka hor ama xilliga xornimada kadib wadanku suu ahaa iyo waqooyiga nordistan sidii noloshu ama dowladuhu sidii u cadaadin jireen iyo waxyaalahaasoo dhanba nooga sheekeeyey xataa asaga tegitaankiisi u horeeyey uu siyaasadan uu meelaha ku tegana uu nooga sheekeeyey yani waxaa weeye hogaamiye oo wadanka arrimihiisa si fiican ula socdo oo wax kastana og weeye marka kulan noocaas uu ahaa oo ah inaanu yani la kulanno asaga maadaama uu yahay dee nin siyaasi oo wadanka hami ku leh wadankana arrimihiisana aada weligiin uga soo shaqeyn jira haddana ku dhex jira ayaanu u gudbinay waxaanuna ku heshinay in arrimahan aanu guddi kale oo hoosaad sii samayn doono oo dabagala oo isaga xafiiskiisa iyo anaka aanu labadanadu anagoo isla socona aanu arrimaha ka shaqeyno saas bay ahayd wuuna soo dhoweeyey arrimaha kale oo laga hadlayna waxay ahayd arrin maalin dhaweyto hadal uu yidhi oo matalaad uu soo qaatay oo dadku si kale u jawaabeen oo si kale u qaateenna wuu ka hadlay arrintaasna wuu caddeeyey oo uu kasoo qaatay yacni cadadka ama dadka degan nordistan hadda hata mandheer magaalada mandheer uu sheegay ama gobol degmadaas uu sheegay gobolkaas kaasna wuxuu yidhi waxaan usoo qaatay buu yidhi labadaas laba meelood oo midna ay dad yar tahay midna ay dad badan tahay inbay ahayd mooyaane anuu wax gooni oo xaqa madheeraha hala duudsiiyo igamayna ahayn taasna wuu caddeeyey wuuna ku mahadsan yahay cumar sidaa ad ii sheegto waxaa jira cabashooyin dhanka canshuuraadka la xiriira oo aad qabtaan ka ganacsata ahaan kuwaas oo aad la wadaagteen hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga xilligaana raila kama tirsanaa mas-uuliyiinta dowladda dalka ka jirta sidee ayaad isleedahay wax uu uga qaban karaa cabashadiina
waa noogda hogaamiyuhu yani dowladda hadda kuma jiro oo lama dhihi karo waa nin ama madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeenkii ah laakiin de ninka waa nin siyaasi ah oo wadanka arrimihiisa la socda oo mug weyna kuleh haddana run ahaantii cilaaqaad hoose ayay la wada leeyihiin madaxweynaha iyo dowladdaas haraba waa la socdaa dee nin kasta oo kenyaan ama siyaasadda kenya ka warhayaa wuu ogsoon yahay xiriirka uu dowladda la leeyahay marka anagu waxaanu damacno inaan ka faa'iidaysano fursaddaas uu hadda haysto isaga ahaan siyaasiyiin ahaanta siyaasi weyn uu yahay ahaanta kasakow inuu dee yahay nin hadda maanta waxa la dhegeysanayo oo arrimihiisa wadanka wuxuu ka hadlo miisaan leh oo arrimihiisa la dhegeysanayo weeye marka taasaan ugu gudbinay iyo cilaaqaadka fiican uu dowladda la leeyahay ama uu madaxweynaha iyo dowladda saraba uu la leeyahay